waxaanse uga duwanahay oo dee qof walba oo soomaaliya uu ka dharagsan yahay anigu waxaan rabaa inaan isku xiro shacabka soomaaliyeed iyo dowladdiisa sababta lix iyo toban sano ay wax u kala socon waayeen wax kale ma aha dee dowladdu meel gaaray degan tahay shacabka inta badanna waa la iloobaa shacabka marka laga jeestana iyaguna waa kaa jeysanayaan sidaas darteed anigu isbeddelkan wada wuxuu yahay inaan shacabka aan siiyo dowladnimadoodii aan kusoo celiyo ay ku yeeshaan talo dowladda dareenkoodana mar walbaba dowladdu ay ay adres garayso ay wax ka qabato waxaa lagu tilmaamaa inaan ahay murashaxii shacabka oo taageero badan aan ka haysto wax kale ma aha waxa weeye waxaan rabaa inaan dowladnimadii u keeno iyaguna ay qayb ka noqdaan hadday noqoto dhanka amniga iyo hadday noqoto inay dowladdooda dhaqaalaystaan oo dhaqaalo iyo canshuur ay siiyaan si dowladda ay u shaqayso mushaharada loo bixiyo oo ciidamadu ay mushaar u helaan shaqaalaha rayidku ay mushaar u helaan iyo iyo iyo maxaan idhaahdaa xildhibaanada naftigooda waa muhiim inaan isku xirno shacabka iyo dowladdu dowladdu waa shacab shalay kalfadhigii dhacay oo koowaad way ka turjuntay inay xildhibaanadu ay ilaalinayaan danta dalka iyo dadka markii ay dib u dhigeen miisaaniyaddii saddexda bilood ahaa loo keenay iyagoo lahaa miisaani miisaaniyaddaas ma dhamma maxaa yeeley waxay sugaayeen dowladdu wakhtigeed markay dhammaato ama sanadka wakhtigu dhammaado miisaaniyadda waxaa la rabaa xisaab celin in la keeno xisaab celintaasna waxaan ognahay muddo siddeed bilood ah inaan mushahar la qaadan xildhibaanadu mushaharaan la siinin ciidamada qalabka sidaan mushaahar la siinin iyo shaqaalaha rayidkaba marka iyadoon taas dhammaystirmin mid kale lama geli karo marka runtii taas waxaan odhan karaa inay ahayd xildhibaanadan inay u taagan yihiin isbeddel ay doonayaan inaysan ku shaqayn sidii dowladdii afar sano soo jirtay oo hadda madaxweynaha xasan sheekh maxamuud kumeelgaar usii hayo inaan saas lagu socon karin marka waxaan leeyahay hambalyo waa u hambalyeenaya